wasiirkii iyo maayarkii iyo ummad kaleba waa la soo qaaday oo hadda way xiran yihiin laakiin iminka cadaaladday hoos taallaa arrinkooda xaakim madax bannaan baa haya dhaawac waa lagu sheegaya wasiirka xaamud oo walaalkeeya laakiin iminka ahaan taqdarka buu yaallaa saaka taqdarka dib loo geeyey wax dhib lagu sheegi karayuu qabo dhib caasimadeed ma jirto marka waxaa lagu soo qaaday arrinkii maalintii dhaweyd banaanbax weyn oo haggaa laga waxeeyey iyo wax argagixisi iyo dacwadana iminka way furantao waxay u taallaa xaakimkay hor taallaa waxaan u malayn in procurer xaakimka weyn ee dalka inuu warbixin naga siiyey communikeyaashii officialka inaan ka sii hadaldo sii fidfidayo ma habboonaa u malayn mucaaradku waxay idinku eedeynayaan in hogaamiyaasha mucaaradka ee wasiirkii hore iyo ay kamid yihiin duqii hore magaalada aada u xidheen sababo la xidhiidha siyaasadda waa been arrinkaa waxba kama jiro wasiirka xaamudna goortuu mucaarad noqday garan maayo mar uu iyak iyaka un baa sheeganay ilaa maanta baa qoyan waa nin maxay ahayd dawladda ka tirsan oo lacag dawladeed qaata oo la taliyo qoran xilkii wasaaradda unbuu ka dhaadhacay oo nin kaloo walaalkii un baa bedelay laakiin goortuu mucaarad noqday iyo wax kasta de hadday mucaaradku sheeganayaan anugu taa garan maayo iyakay u taallaa waxaan hubaa arrinkii maxay ahayd banaanbixii xeerdarida in ku jiray ay lug ku lahaayeen isagi isagii iyo maxay ahayd duqii hore magaalada marka dacwadii xaakim bay hor taallaa way furan tahay xeer bay uleeyihiin avocaato inay qabsadaan hadday qabsan karayinna waa loo qaban laakiin maxkamaddu inay madax bannaan tahay anigu haddaan wasiir maanta yahay garsoorka iyo wasiirka cadaaladda inaan dhex gelayn baan cadaynaya nii sheegaya sideed u aragtaa wasiir baaqa ka imanaya dowladda maraykanka iyo dalal kale oo idinku baaqaya inaad sii daysaan dadka arrimaha siyaasadda u xidhan wax arrin siyaasadeed ku xiran ma hayo oo ma qabno maxay ahayd hadduu qofku khalado galo maraykanka imisay dilaan askartoodu imisay maxay ahayd ma ma cid baa ka daba teg anagu waxbana ma dirayno maxay ahayd wax arrin siyaasadeed lagu hayo maantadaa aan wada hadlaynana ma jirto hebel baa arrin siyaasadeed lagu hayaa aniga maskaxdayda ma gasho oo anigu kii ku qabanayaba mayi ya intii xeerdari lagu soo qaday hadday jirtaba waa la sii daayay intan arrinkooga wuxuu hor yaallaa xaakim buu hor yaallaa xaakimkaa hadduu wax ku waayana isagaa caddayn doona ya oo sii dayn hadduu wax ku hayana waa la xiray oo xeerkii dawladdaa laga maray xeerkii u yaalla laakiin wax siyaasad lagu soo qabtay iyo oo siyaasad bay lug ku lahaayeen ya kuwa kaleba ma la soo qaado cumar cilmiya maa la soo qaado oo la xiro meesha way wala joogeen guriga ina maydal soo may wada joogin askartu waktigay guriga ugu imanaysayna waraaqad bay siteen askartiibaa dagaal lagaga hortegay sidii doono askartii layd baa ka baxsatay goor dambe baa la soo qaaday waa kay taqdarkii gaalka gale taqdarkii faransiiska waa la iska daayay waa la sugay qofka bilaadanka xeer buu leeyahay in la daweeyo haddan qoyanna taqdarka baan dib ugu celinay oo dawadiisii waa inuu dhammaystiro marka avocatona wuu leeyahay xeer buu leeyahay hadday arrinkaa ku caddaato wuxuu xeerku dhigaya unbaa lagala tiigsanaya bay ila tahay hadday ku caddaan weydana uu soo bixi jira sida ummadaa kale laakiin wax siyaasad oo lagu hayo ma jirto